الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد waxaynu ku dhex jirnaa kitaabu nikaax kitaabkii ka warramayay nidaamka guurka baabka lixaad weeye waxa uu leeyahay baabun fi rajuli yuctiqu amatahu uma yatasawajuha waa ninkii oo xoraynaya addoontiisa kadibna guursanaya marka labadaa faa'iiduu isugu daray laba faa'iiduu isna leeyahay baa la sheegi can abi muusa qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi man actaqa jaariyatahu qofka addoontiisa xoreeya wa tasawajahaa guursada kaana lahu ajraani laba abaalmarinood buu leeyahay abaalmarintii xoraynta iyo abaalmarintii guurka labaduba waa laba nicmo midna waxaa laga xoreeyey culayskii addoonnimada mid midna curayskii dhalinyarinimada ama guur la-aanta ile qofkii waxbuu tebayaa lamaanuu tebayaa wuu u baahan yahay oo sawjkiiah qofka kaa ugu deeqay faqad ancama calayhi waa u nicmeeyey liannahu liannahaa istaraaxat min shari alcusuuba waxa ay ka nasatay dhallinyaronimadu dhibkay lahayd can anas bni malikin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam actaqa safiya rasuulku waxa uu xoreeyey xaaskiisii safiye la odhan jiray wa jacala cidqahaa sadaaqahaa xoraynteediina meherkeediibuu ka dhigay xoraynteediina meherkeediibuu ka dhigay macnaha waxa weeyaan maadaama uu xoreeyey wax adduuna inaanay weydiinin marka horena safiya bintu xoyey reer boqor bay ka dhalatay nimankii yuhuudeed aabbaheedii iyo ehelkeedii hilifaha loo qaaday kolka ilaahay ka gaaloobeen ay diideen kolkii la xoreeyey kadibna iyadu liiskii addoommahay ku jirtay dumarkii addoonnimada loo qabtay nebiga u timi iyadoo doonaysa si ay u xorowda inuu dhaqaale ka saacido wuxuu u soo bandhigay wax ka khayr badanba inuu hayo aan ku xoreeyo kuna guursado tii bay raalli ku noqotay sidaasay kaga mid noqotay hooyooyinkii mu'miniinta kadibna asxaabtuna intii ay addoonsan lahaayeen ehelkeedii waxay yidhaahdeen war xididka rasuulka addoonsan kari mayno eh aan iska xorayno sidii baa markaa qolyihii lagu xoreeyey baabun yaxrumu min alridaaca nuugmada waxaa xaaraan ku noqonaya maa yaxrumu min annasab nasabka wixii xaaraan ku noqonaya qof kasta oo xagga nasabka kolka lagaga xaaraan noqonayay naaska hadduu jaqana xaaraan buu noqonayaa tusaale kooban haddii aynu ka bixinno ninka hooyadii waa tii dhashay hooyadiisa nuugmaduna waa tii jaqsiisay uun ninka inantiisu waa tii uu dhalay tii caanihiisa nuugtayna waa la mid macnaha ooriduu irmaaneeyey ee guur sharciya uu ku irmaaneeyey ta caanihiisa jaqday oo dhammi waa inantiisi tii ay naaska wada jaqeen waa walaashi tii ay markaa wada jaqeen iyadana hooyadii waa habaryartii halkaasun ka sii wada aabbihii tay wada jaqeen waa eddadii saasunbaa loo wadaya toddobadii dumarka ee nuugmada xaaraanta ku ahaa ee nasabka xaaraanta ku ahaa nuugmana xaaraan bay ku noqonayaan can caaishata zawji nnabiy sala allahu calayhi wasalam ana anabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu idhi yaxrumu min alradaaca nuugmada waxaa xaaraan ku noqonaya maa yaxrumu min alwilaada maa yaxrumu min alwilaada dhalmada wixii xaraam ku ah oo looga jeedo nasabka wada dhalashada wixii xaraam ku ahi nuugmadana xaraam buu ku yahay wada dhalato wada dhalashadu waa dhiiggii iyo hilibkii oo isdhex galay caanuna waa saas oo kale qofka caanahaaga caanihiisu ay gaadheen qofkan qayb baa gaadhay jirhkiisiya can ummi salamata anna umma xabiiba labaduba waa xaasaskii rasuulka qaalat waxay tidhi ummu xabiiba yaa rasuula allah ummu xabiiba dee waa ina abi sufyaan wey qaa'iduljeeshkii berigii hore markii dambena islaamay qaa'idka islaamigaa noqday waxa ay tidhi ummu xabiiba in abi sufyaan rasuulkeedii bay la hadasho waxay u soo jeedisay arrin dumarka kale ku adag yaa rasuula allah hal laka fii ukhti muraad ma ka leedahay walaasha inaad guursato saasay tii hal laka xaaja fii ukhti guur ma uga baahan tahay walaashay qaala markaa nebigu waxau idhi fa afcalu maada oo dee maxaan ku sameeyaa ma u baahan tahay markii ay tidhi ayuu ihi maxaan uga baahdaa qaalat waxay tidhi fatankixuhaa dee waad guursan qaala wuxuu idhi ukhtaki oo walaashaabaan guursadaa qaalat waxay tidhi nacam waad guursan qaala wuxuu ihi wuu sii dhaadhacayo awa tuxibbiina daalik ma arrintaasaad jeceshahay dabeecadda dumarku way ka soo horjeedee qaalat waxay tidhi way sababaysayoo lastu ma ihi bimukhliyatin bika mid adiga kula gooni noqonaysa kulama jeesaya bay macnaha kula gaar noqon maayo wa axabbu man qofna waxaan u jecelahay shariikanii fii khayr wanaagun ila wadaaga ukhtii walaashay haddii cidi un walaagi la wadaagi lahayd bay too dee rasuulka ah walaashay baan u jecelahay kollay meeshii keli ma aha oo la isku qabsay waa la isugu yimide walaashayna ha ku darmato wey walaashayna ha ku darmata bay tidhi ooryaha rasuulka iyo hooyooyinka mu'miniinta qaala markaa nebigu waxau ihi markuu fahmay innaha laa taxilu lii aan kuu soo arooriya xalaali maaha walaashaa qaalat waxay tidhi fa wallaahi baan ku dhaartee laqad ukhbirtu waxa la ii warramay oo hadalka iga keenay annaka adugu takhdubu inaad doonayso durata aw durata shaka zuhayr zuhayroo ruwaadda xadiidka ka mida baa shakiyey inanta ma dura baa la odhan jiray mise dura ka horaana saxa daalka durata binta abi salama inanta la yidhaahdo dura binta abi salama inaad doonaysaa baa la ii sheegay duradanayna waa radiibadiisii xaaskiisii umu salama waa inantii ay dhashay markaa waxay tidhi dee kol haddii aada rabiibadaadiiba doonayso xaaskaagu tii ay dhashay kol haddii la ii sheegay inaad doonayso dee anna walaashay baan soo bandhigay bay tii ilaa umu salamaba inanteedii bay soo bandhigtay baan ka fahmi karaa bay tii qaala markaa wuxuu idhi binta ummi salama ma waxaad u jeedaa umu salamadan xaaskayga ah inanteedaad u jeedaa miyaa qaalat nacam haa taasaan maqlay inaad doonayso qaala wuxuu uhi amaa wallaahi baan ku dhaartae low lam takun haddaanay ahaynba rabiibatii fii xijri tii aan koriyey dhabtayda fadhiday haddaanay ahayn rabiibatii fii xijri xijriguna waa dhabta rabiibaduna waa tii uu koriyey tii uu koriyeen dhabta ku hayay haddaanay ahayn sideeda kaleba maa xallat lii xalaal bay may noqoteen inantaas xataa haddii aanad adugu dhalinba xalaalay may noqoteen maxaa sababay sababtaas waa mid hore oo waa rabiibadiisii tun labaad baa jirta buu ku leeyay innahaa iyadu ibnatu akhii min aradaaca walaalkaygii aanu naaska wada jaqnay baa dhalay ibnatu akhii min aradaaca walaalkay oonu naaska wada jaqnay inantiisii weeye oo ninkan kaa dhintay abusalama naas baanu wada noognay wuu sii macneeyey nebigu waxau uhi ardacatnii aniga waxay jaqsiisay wa abaahaa iyo aabbaheed abusalama ninkii kaa dhintay huwayba gabadhii la odhan jiray baana wada jaqsiisay falaa tacridan falaa tacridna calay ha ii bandhigina dumarkiinan xaasaska ii ahow banaati kunna hablihiinna aniga ha ii soo qadimina walaa akhawaati kunna walaalihiinnana ha ii soo qadimin oo guursaha odhanina gabadha walaasheedna xalaalii maaha inanteeduna xalaalii maaha weliba inantaana waxaa usii dheer aabbaheed baabaan walaalahay markaa maxalushaahidku waa halkee kuwa kale xagga dambey ku imanayaan inaan gabadhii oo la wada guursanaynin inanteedii iyo walaasheede tani waxa weeye xagga nugmada abusalame maadaamaanu naas wada jiqnay inantiisu xaaraan bay iga tahay oo dee markaa muxuu noqonayaa adeerkeed wey adeerkeed ilaan aabbaheed bay walaahaay waa akhi buu kuleeyahay amaa wallaahi low lam takun rabiibatii fii xijri ma xallat lii miyuu ku celiyey saas marka xadiidku waa saas weeye oo xamza ibnu cabdilmuطalib iyo rasuulka iyo abusalama huwayba gabadhii la odhan jiray ayaa saddexdoodaba jaqsiisay huwayba addoon bay u ahayd ninkii abilahab la odhan jiray abilahab oo suurad suurad qur-aanka ka mida ee ka warrantay ayaa ayaa addoon u ahayd saasay ku jaqsiisay markaa oo intay irmaanaatay bay jaqsiisay waxaa dhacday waxaan filaya inu xamse u horreeyey abusalamana ku xigay kadibna rasuulkuna kusii xigay sala allahu calayhi wasalam tartiibtooduna sa ahayd baan fili dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam dee markii uu weynaaday dee risaaladda ka hor bay lahayde ayaa uu doonay inuu xoreeyo wuu diiday markii uu dee hijrooday kadib ayaa uu xoreeyey laakiin intuu dee nebigu madiine joogay hooyadiiba aheeda waxbuu u diri jiray oo aad buu uga warhayay baabun fii labani ilfaxli ninka caanihiisaa la sheegay faxligu markiisa hore waa qoodha marka ninku hadduu oori irmaaneeyo oo caanihiisii ay ka yimaadaan iyo irmaanayntiisi ubadka ay jaqsiisaa inay isaga ubad u noqonayaanba halkan laga fahmi caanahaas inay ku xisaabtan leeyihin can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi dakhala calaya waxa ii soo golay aflaxu bnu abi abilqucays ninka laydhaah ayaa guriga iigu soo galay fastatartu minhu markaasaan iska qariyey waan iska qariyey qaala markaa waxau ihi tastatiriina minii atastatiriina minii oo miyaad iska kay qarinaysaa wa ana camuk adeerkaa baan ahaye ano adeerkaaba ayaad iska kay xijaabaysaa caayishaay qaalat qultu waxaan ku uhi min ayna oo xaggaad adeeda iga noqotay qaala wuxuu ihi ardacatki imra'atu akhi walaalkay xaaskiisa ayaa ku jaqsiisay caanihiisii bay ka dhiganta caanuhu dee ka irmaaneeyey islaantaas qaalat waxay tidhi innamaa ardacatnii almar'atu gabadha gabadhaa dee i jaqsiisay walam yurdicni arajul dee ninku ima jaqsiinin gabadhun baanu wax isu nahoyaya mooyaane ninka dee maxaanu isu nahay fadakhala calaya rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa ii soo galay bayt faxadadtuhu waan u warramay faqaala markaa nebigu wuxuu yidhi innahu cammuki waa adeerkaa falyalij calayki ha kuu soo galo sidaasi baa markaa uu sheegay markaa dee ninkaa ay jaqday ayaa inan ay u tahay wey marka dee caanihiisii jaqday waa inantiisi kole dee kaa inantiisii tahayna dee kana adeer buu yahay ila walaalkii caanihiisaa lacabto uu ku dhalo dee inan baad u tahay anna adeer baan ku ahay sidaasuu ku sugay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkan hore iyo kii horeba waa isku baabuna wuxuunay sheegayaan oo laga faa'idaysanayaa qofka dee ninku gabadha u irmaaneeyo caanihiisa cidda jaqda inay xidhiidhkii leeyihin baabun fii rida markaad kuu sugantay inay nasabkiiyo nuugmadu isku mid yihiin masalada kale loo gudbayaa waxa weeyaan nuugmadan sharci ahaan sugmaysa ee ka mid noqonaysa min mawaanici nikaax guurka waxyaabaha diida guurka waxyaabaha hor joogsada ayuu ridaacani ka mid yahay oo musaaharadii ka mid tahay oo nasabkii uu ka mid yahay asbaab wax badan baa la yidhaha mawaanicu nikaax waxyaabaha guurka dumarka xaaraamtinimeeya marka haddaba intee in laeg ma muddo yarba ilmuhu intee in laeg marka uu qofku joogo ayuu la odhan karaa waxaa sugmaya nuugmadii da-du waa intee in laeg culimada islaamku waxay u badan yihiin ilmuhu inta aanu gaadhin yar yahay laba sano iyo wixii ka yar marka uu gabadh jaquunbaa nas ayuunbaa arrintani sugmaysaa nuugmadu laakiin laba sano hadduu dhaafo xawleyni kaamileyn intaa aayaddu ay sheegtay iyo wa fisaaluhu fii caameyni iyo axaadiidta kale soo socota marka la isla akhriyo waxay jumhuurtu ka faa'iidaysteen in muddadaasi uun jaqsiintu ku xisaabtan leedahay laba sano hadduu dhaafo qofka uu jaqo xidhiidhkan ma sugmayo maanicnimada ee ehelnimada ee abtirsimada lamidihii ma sugmayo marxaladiisii wuu dhaafo layskuma waafaqsana haddabee culimada qayb ka midabaa waxay leeyihiin midh weynba ha ahaadee midda uu jaqo ehelnimadeedii way sugmaysa باب في رضاعة الكبير والصغير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل عائشة نبي قوحو صقل إيادو نن أكتوغو فشق ذلك عليه أرنتاس النبي قوي دبتي وتغير وجهه وجهي سينو اسبدلي وحكا حناقي أوريدي لقو أغا اسكا أكفريستهن إنك سو أكفريست قالت وحيت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة walaalkii nuugmada aan walaalka ku ahayn weeye faqaala markaa nebigu waxau idhi undurna waxaa eegtaan man ikhwaanukunna walaalihiinnu cidda ay yihiin bal ka fiirsada walaalunbaa sheegaysaan weye bal ka fiirsada cidda walaalnimadaas sheegaysaanay fa innama aradaacatu nuugmada sharciga ahi min almajaacati gaajada ayay daraaddeed noqotaa mimaa yuqticu almajaaca waa waxa gaajada jara ayaa nuugma ku sugma nuugma ay ku sugantaa macnaheedu waxa weeye ilmaha yadhi nuugmada uu ku gaajo beelo ayaa nuugmo la idhaahdaa nuugmada aanu ku gaajo beelin nuugmo ma aha ilmaha yara sanad jiray labada naasee hooyada hadduu jaqo uu ka dhargaa nin weyn maxay ka reebi dee afar islaamood hadduu jaqaana waxba ka jarayn waaya hadduu noogo dee wax yar buu ka noogaya nin weyn gaajo kama reebayso dhowr luqluqasho u noqon mayso nuugmada la sheegayo ee naaska ee ehelnimada sugta waxa weeyaan ta markaa gaajo goysa nin weyn ninkan weyn bal markaa inuu dee waktigaa yar jaqay iyo iyo inuu dee weyni ku jaqay bal ka fiirsada taa macnaheedu markaa waxa weeyaan inaanay nuugmadii weynaantii waxba anfacayn can ibni mascuudin qaala wuxuu ihi laa ridaaca nuugma ma jirto sugmaysaa ilaa maa mid mooyaane shadda alcadma lafta adkeeya wa ambata allaxm hilibkana soo saara macnaha nuugmada koritaan keenta oo ata ilmo yari uu caano jaqo lafahana adkaysa cadkana soo saarta taasaa nuugma la ydhaha waa na waa caanaha waxu taraya qofkii yaraa laakiin qofkii weynaa laftiisa iyo cadkiisa toona waxba uma taraya ee waxaa wax ka badan buu u baahan yahay markaa ha ku daalina wey fa qaala abuu muusa alashcari asxaabigaasii baa waxa uu yidhi laa tas'aluuna war annaga waxba hana weydiinina wa haada alxabru iyadoo caalimkani fiikum idinka idin dhex joogo caalimkaa ibnu mascuud intuu idin dhex joogo aniga waxba hay weydiinina marka dee wuu soo gaabsaday sheekuye qisu xadiidku lahaa bi muuse alashcari baa la weydiiyeoo nin weynoo gabadh jaqay mayay u noqonaysaa hooyo markaasuu idhi haayo guurkiina waa xaraam ibnu mascuud baa loo tegoo la weydiiyeoo kadibna waxa uu yidhi cid hore miyaa weydiisano abi muusa la yidhi abi muusena wuu ka qanciyo wuxuu war sawtii nebigu caynkaa yidhi maxaad sidaa u odhanaysaa sawkii nebigu yidhi laa ridaaca ilaa maa shadda alcadma wa ambata alaxm kolkaasuu abi muusena ictiraafu u saxeexay oo wuxu yhi war inta caalimkaasi idin dhex jooga ee waxaanan haynin haya aniga waxba hay weydiinina marka fadligiibuu uqirayaa iyo cilmigii baabun fii man xarama bihi wuxuu u baab yahay culimada weynaantaasoo wax lagu jaqsiiso lagu jaqsiiyo u aragtay inuu xaaraantinimaynayo guurka baabun wuxuu u baab yahay fii man cidda culimada asxaabtiiyo dadkii ka dambeeyeyba xarama annikaaxa bihi biridaacati alkabiir jaqsiinta qofka weyn culimada tidhi guurkii wuu hor joogsanayaa waxaynu arkaynaa markaa salafkii oo iskuba khilaafay xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xokaynihiisii arrintan xog tahayey oo isku khilaafay oo caaishana meelay martay intoodii kalena ay meel marayn nin weynoo nebigu naas jaqsiiyey ayaa caaisha leedahay nuugmadaasi way ku sugnaatay nuugmada way ku sugnaatay dabcan laakiin iyaguna waa khaas bay leeyihin xaasaskiisu caaishana waa caan bay leedahay oo sida ninkaa uu nebigu gabadhaa u jaqsiiye uu yihi hooy aad u noqonaysa oo ehelkaagu ka mid yahay ayuunba cid waliba noqonaysa laakiin dumarkaa kale ee xaasaskii rasuulkii taa caaisho kumay waafaqin waxay leedahay arrintani arrintan ninkan xadiidku ka warramaya oo khaas ninkanun bay ku goonita lama sii wadayo waa faham sida ay naska u fahmiyeen wey waxaana keena had iyo jeer culimmadu inay iskhilaafaan madaahibtu iyo ciddii ka dambaysa asxaabta khilaafka asxaabta asxaabtu markay arrintaa arag aragti ku kala noqdaan iyaguna way kii kala raacayaan waayo dee daliilkii meel cusub kama keenayaan sida iyagu u daliishadeen u bayana u daliishanayaan marka waxay noqotay in la iska ilaaliyo uun meelaha dee laysku khilaafay kol haddii yuxarimu aw laa yuxarim dee arrintu taagantay inuu qofku iska daayo ayaa ay noqonaysa shaaficiyadu dee iyagu waa qolada iyo jumhuurkuba sidaa hore aynu soo sheegnay bay qabaan qofku kale hadduu labadaas sano dhaafo intuu doonaya ha jaqee inaanay ku sugmaynin ridaacii iyo nuugmadii sidaa daraaddeed waa kuwa yidhaahdaa ninku xaaskiisa caanaheeda caddayska shaahaabuu ka dhigan karaa bay yidhaah warkuba ha soo urureen can caaishata zawji nnabiyi sala allahu calayhi wasalam wa ummi salamata labadaaba waxaa laga warinayaa ana abaa xudayfata bna cutbata bni rabiicata bni cabdi shamsi ninka abtirsimada lahaa ee asxaabiga ahaa kaana tabanaa saaliman wuxuu inan ka dhigtay tabanigu waa inanka dhigasho saalim ninka la idhaah abi xudayfa wuxuu ka dhigtay inan beryihii la ogolaa inan in la samaysto oo dee islaamka ka hor iyo islaamka awalkiisiyaba inan buu ka dhigtay oo nin aan dhalin baad liiska kusoo daraysaa reerkaa uu kasoo qayb gelayaa carruurteeduu ka mid yahay ku daaya wey wuu ku dhexlayaa awlaaddu ka mid yahay dee ehelkaaguna xaaraan buu guurkoodu ka noqonayay suurat laxzaab qaybteeda horaa ka warranta wa ankaxahu wuxuu u guuriyey ibnata akhiihi walaalkii inantiisa inan uu adeeru yahay buu u guuriyey oo magaceeda la yidhaahdo hinda bint alwaliid ibni cutbata ibni rabiica ninkanuu inanka u yahay iyo ninkaa uga guuriyey baa ilmaadeera wa huwa mawlan mawlu u yahay mid limra'ati min alansaar gabadh ansaarta ka mid ah ayuu addoon u ahaa iyada xoraysay riwaayinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan gabadhan laftigeedu inay ahayd mid uu qabi jiray abi xudayfe abi xudayfaan inanka ka dhintay ayaa iyada qabi jira oo laga yaabaa inuu furay mar hore xaasu ahayd marka gabadhaasaa iska lahayd taasaana markaa xoraysay marka laleeyahay saalim mawla abi xudayfa abi xudayfahaasi mawlaha uu ka dhigtay maaha inuu xoreeyey laakiin waa inanka dhigashada iyo gacaltooyada inanimadae ka dhexaysa laakiin gabadhaa reer ansaareed baa xoraysay ninkana dee waxa uu ahaa ragga ku qabowsay qur-aanka qur-aanka ninka aada u yaqaana ha looga dambeeyey ee rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ummadda ku ballamiyey uu yihi qur-aanka afar ka qaata ubay iyo isagaa ka mid ahaa ubay ibnu kacab qur-aanka marka baranaysaan afartaa ka qaata caaisha maalin bay ka habeen bay ka yar habsaantay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaggaad ku habsaantay buu ku yihi nin asxaabtaada ka midoo aada u cod macaan baan dhegaysanayay b ayay tii beriigee buhi aniga laftigii ayaa soo dhegaysanay wuu raacay dabeetana wuu soo dhagaystay markaasuu yihi waa waa saalim mawla abi xudayfa ahlqur'aan kamaa tabanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zaydan sidii uu inankaba udh inanka uga dhigtay rasuulku zayd zayd ibnulxaarisa wa kaana man tabanaa rajulan fi ljaahiliya waktigii jaahiliyada qofka nin inan ka dhigtaa dacaahu nnaasu ilayhi dadku isagay ugu yeedhayeen oo waxaa la odhan jiray saalim ibnu abi xudayfa zaydun ibnu muxamed zaydkiina nebi moxamed baa la odhan jiray wa wurita miiraahuhu dhexalkiisana waa la siin jiray xataa anzala allahu subxaanahu wa tacaala fii dalik ilaa ilaahay uu qur'aan ku soo dejiyey arrintaa uu ku bedelayo udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah aabbayaashood ugu yeedha kuwii dhalay ugu yeedha dadka taasaa cadaalad badan haddii aydaan aabbayaashood garanayninna fa ikhwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum waa walaalihiinii diinta idinkula walaalahaa iyo kuwii aa xorayseen yaa mawlaaya waa yaa akhii fi diin sidaa ugu yeedho inankayga ka daayo macnaha qof walba qofkii dhale ha loogu abtirayo ha loogu yeedho qofka idinka idinla jooga idaan dhalinna walaalkaygii diintow iyo kii aan xoreeyow sidaa dhaha buu lahay farudduu ilaa aabaa'ihim dadka aabbayaashood baa markii aayaddaasi soo degtay lagu celiyoo lagu abtiriyey faman lam yuclam lahu abun qofkaan aabba loo ogayna kaana mawlan wa akhan fi diin waxau ahaa nin la xoreeyey iyo nin diinta kugula walaalahayo saasuu ahaa marka saalim waxau ahaa sidaasuu ahaan jiray oo abi xudayfe uu ku ahaa abi xudayfahana xaaskiisa wakhtigan la joogtaa waa tan iyaduna magaceeda waxaa la yidhaha sahlatu bintu suhayl ibni camrin alqurashi markaa reer quraysh bay iyad ahayd sahlina oo iyaduna dee inankani uu la xaasi yahay uma alcaamiri wahiya imra'atu abi xudayfa fajaءad waxaa timi sahlatu bintu suhayl ibni camri ibni camrin alqurashiyi uma alcaamiri wahiya imra'atu abi xudayfa abi xudayfahan saalimin saalim inanka ka dhigtay xaaskiisii bay ahayd oo dee iyaduna saalim hooyo isaga dhigaysa faqaalat waxay tihi yaa rasuula اllahi inaa kunaa naraa saaliman waladan annagu inankan saalim la ydhaha waxaan u arki jirnay berigii hore dee inuu inanka yagii yahay walad ila wuu nala joogay oo xaafaddu ku tirsanaaye kunaa naraa saaliman inankan saalim la ydhaha waxaan u arkaynay waladan inanaanu leenahay wa kaana ya'wi maci anigu ila hooyan jiray wa maca abi xudayfa iyo ninkayga fii beytin waaxid meel qulu nala seexan jiray ila u carruurta iyada inbuu ka mid yahayoo dee halkaasuu nala seexan jiray ina yarna u ahaa wayaraanii wuu i arkaa fudulan anoon aada u diyaar ahayn fudulka waxaa la idhaahdaa gabadhu markaanay wadanin ama ninkuba xijaab dhammaystiran oo matel qofku maro weyn oo keliya uu gashan gabadh dirac weyn oo keliya un gashanoo bilaa googaradii iyo bilaa hagooga ama nin hilaabtay go- weyn uun hilaabtay waa markay dadku had iyo jeer iska nafiska ku jiraana xaafadda dhexdeeda iyo hurdada iyo meelaha joogaan waa kuwa waxuun hilaabta dee anigoon aadba uxijaabnayn oo fudula anoo dharkaygu isu yaro furan yahay oo aan kala xidhxidhnayn oo xabad weyn wada gashanna way arkaa cawradii ma arkaya laakiin dee gabadh aan xijaabnayn buu arkaa anoo xaaladaasana dee ninkani wuu arkaa waqad anzala allahu caza wajalla fiihim maa qad calimta ilaahayna wuxuu ku soo dejiyey dadkii caynkan ahaa qur-aankaad og tahay ee yidhi aabbayaashood ugu yeedha fa kayfa taraa fiihi maxaad u aragtaa fa kayfa taraa fiihi maxaad u aragtaa ood ka odhan lahayd faqaala laha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ardiciihi dee jaqsii isagoo nin dooro ah jaqsii buu macnaha dee kollayba ma qaangaadhine ee waxa weeyaanuun eenu dee waa yar yahay laba jir dee maaha waa nin weyn oo tobaneeye ku xeehan meelaha fa ardacat way jaqsiisay khamsa radacaatin shan nuugmo oo intii nuugmadu ku sugmaysay ah fa kaana bimansilati waladiha min aradaaca wuxuu dhacay derajadii inankeeda xagga nuugmada marka la eego inankeediibuu noqday fa bidaalika sidaa daraaddeed arrintaa darteed kaanat caaishatu waxayd radia allaahu canha caaishu waxay ahayd iyadoo taa daliishanaysa ta'muru banaati akhawaatiha hablaha ay walaalaheeda dhadigi dhaleen oo ay habaryarta u tahay waxay amri jirtay iyo wa banaati ikhwatiha kuway eddada u tahay oo walaalaheeda labi dhaleen waxay fari jirtay an yurdicna inay jaqsiiyaan man axabbat caaishatu cidda ay caa'ishi doonto an yaraahaa inuu arko wayadkhula calayhaa u soo galo wain kaana kabiiran haba weynaado khamsa radacaatin shan nuugma jaqsiya bay odhan jirtay uma yadkhulu calayhaa wuu u soo geli jiray matal dad badan baa u imanayaa xaasaskii rasuulka oo qaarba wax ka doonayaan oo qaar culimo yihiin oo cilmiga ay ka doonayaan oo qaar u shaqeeyaan ay si uun ugu xidhan yihiin oo hudamkoodii ka mid yihiin marka cidda markaa ka agdhow ee ku warwareegta waxay hablaha ay eddada u tahy ee walaalaheedu dhaleen iyo hablaha ay habaryarta u tahy ee hablaha ay walaalayiin dhaleen ayay odhan jirtay soo yaro jaqsiya shan jeer aan anigu u noqdo dee gacantinimadii ha sugna ha sugnaato sidaas ayay ayay samayn jirtay markaasay odhan jirtay waadan arki kartaa haddaba ehelnimadii baa sugnaatee oo maxramkaagii baan ku biiree waanaad ii soo geli kartaa wa abad ummu salama laakiin arrintan ummu salama way diiday qof weyn in nuugmadiisu suganto wa saa'iru aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalam xaasaskii nebiga intii soo hadhayna waxay diideen an yudkhilna calayhinna inay u soo geliyaan dad an yudkilna calayhina inay dushooda usoo geliyaan bitilka aradaaca nuugmadaa sababteeda noocaasa axaddan min annaas cid dadka ka mida inay xaafadahooda dariiqada noocaasa ku soo geliyaan oo yidhaahdaan maxram baad noo tahay way joojiyeen macnaha mafcuulkii waa axaddanta dambe waxay diideen umusalama iyo xaasaskii kale an yudkilna calayhina axaddan min annaas cid dadka ka mida inay soo geliyaan xaafadahooda bitilka radaaca nuugmadaa darteed qof nin weynoo wax soo jaqa inay yidhaahdaan waa maxramka iyaga ha noo soo galataa way iska xidheen xataa yardaca fi lmahdi ilaa xoolka wax ku soo jaqo qofka gacaltooyadan isugmi karaysa waa inu xoolka isagoo jiiso soo jaqaabay dheh mahdiga waa xoolka wa qulna licaayisha caaisho madhabtan qaadatayna waxay ku idhaahdeen wallaahi anagu wallaahi maa nadri na garanayna annagu lacallahaa waxaa laga yaabaa jaqsiintaasi kaanat inay ahayd rabcatan min annabiyi sala allahu calayhi wasalam nuugmo nebigu uu jideeyo xaggiisa ka timi ha cafwan ha lacallahaa kaanat ruksatan waxaa laga yaabaa inay ogolaansho ahayd iyo fasax min annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga rukso ka timid lisaalim duuna annaas saalim oo qura u ogolaado dadka kale aanu ku jirin annagu saasaanu aragnaa markaa kuma dhiiran karno waa ka xalaal miiranaynaa halkaasay ku xidheen saxiixun qaaf saxiixaynkaa wariya mukhtasaran caaisha faqad dariiqada caaisha ayay ku warinayaan saxiixayn isagoo ka gaaban inta marka halkaa waxaad ka aragtay sidaa ay u fahmeen xaasaskii rasuulku caaisha marka laga yimaado ayay u fahmeen jumhuuru alculamaa'i waalfuqahaa oo intooda badanina ay leeyihiin dee kuwii nebiga la joogay ee xokayntiisi iyo xaasaskiisii habaad sidan u batay marka arrintaa ay sheegeen ee ah waa khaas ayaanu qaadanay bay dhaheen waanay dhacdaa mararka qaarkood in asxaabta mid ka mid a arrin ku khaas yahay khusuuskaa waxyaabo badan baa lagu ogaadaa asxaabigii goobjoogga ahaabaa sheegi karoo lagu ogaan karaa si caama iyadu hadashay iyona si khaase usi hadleen ama axaadiidtan dambaa nasakhayana way sheegeen baabun hal yuxarimu wax guurka maxaaraantinimayn karaa maa nuugmada duuna khamsi radacaad shan jaqsiimood inta ka yar shan jaqsiimood wixii ka yari mid laba saddex afar ma xaaraantinimayn kartaa guurkii jawaabteeda waxaynu ka eegi doonaa xadiidka marka waxaa isweydiin le tiradan la leeyahay kow laba saddex siday noqonaysaa halkee laga eegayaa fuqahadu dee siday xusaan waxaa laga eegayaa ilmaha yar kayfkiisaa laga eegayaa iyo istareexiisa ilmaha yar naaska afku saaraya wuu qurqurinaya muddo markuu wadaabu afka ka qaadaya oo hareeraha yare eegeegaya kolkaa uu yar nasanayaa wuu soo karaar qaadanaya markaasuu haddana ku qabanayaayo wuu nuugayaa nuugayaa nuugayaa haddana markuu nasto ayuu istareexaya haddana hooyadii la ciyaaraya haddana mar dambe xoogaa u yara nasanaya dee sidan qofka raashinka cunaya ama shaaha cabay oo kale markuu xoogaa wadaba mar halkaasaa laga eegaya shanta mar baa laga yaaba inuu aada u gaajaysan yahoo naaska saddex jeer ama laba jeer ku faaruqiyo kadib dee mar dambea lala sugaya haddana oy soo gaaxatay xigsinta kalea lala sugaya shanta halkaasaa laga tirinaya ee shan ma aha laga qabqabanayo oo inta in yar nuugo haddii laga joojiyo oo lagu suququliyo taa maaha waa mid isagu ikhtiyaarkiisa uu ku soconayo ta laga hadlaya qiyaasta halkaasaa laga qaadanaya ile qofku wuu isweydiin karaa nuugmadan sidee loo tirinayaa buu odhan karaa can caaishata annaha qaalat waxay tidhi kaana fii maa anzala allahu caza wajal wuxuu ilaahay soo dejiyey weynaayoo wanaagsanaaye oo min alqur'aani qur'aanka ah qur'aankuu ilaahay soo dejiyey waxa ka mid ahaa cashru radacaatin toban nuugmo oo yuxarimna guurka xaaraantinimeeya toban jeer markuu jaquu guurku xaaraan noqon jiray uma nusikna bihamsin shan baa lagu nasakhay macluumaati la yaqaano yuxarimna guurka xaaraantinimaynaya tobankii waa laga degay shan baa laga dhigay fatuwafiya annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga waa la oobsado ifku ka tegey wahunna shantaasi wahunna nuugmooyinkaasi mimaa yuqra'u min alqur'aan qur'aanka la akhriyaabay ka mid ahaayeen dee waa inaanay ogeyn uunoo la nasakhay uun waktigii rasuulka kadib waxba may nasakhmine iyada uun baan ogeyne rasuulkan dhiman baa la nasakhay sala allahu calayhi wasalam marka macnaheedu waxa weeye shan nuugmaa sharcigu ogolaya inay xaaraantinimeeyaan nikaaxa macnaa guurka laakiin berigii hore waxay toban tiradana halkaa aynu sheegnaa laga raacayo tobankii waa la nasakho shan baa lagu reebay qur-aan baaba ka hadlayay tobanki iyo shantaba waaba laga yaaba aayadda ka hadlaysay inay mar qura wada sheegaysay labada qayboodba taa la nasakhiyo ta nasakhdayba laakiin qur'aankii labadaba sheegayey waa la nasakhay lafdigiisi kuma yaala misxafka miyaynu ku haynaa nugmo noocaasa mid toban ka hadlaysa mid shan ka hadlaysa midna kuma hayno laakiin waxay ku kala duwan yihiin qur'aankii ka hadlayey tobanka nusikha lafdan wa macnan macnihiisiiyo lafdigiisiiba u baxay waa mansuukhun lafdan wa macnan aw xukman qur'aankii ka hadlayay shantana mansuukhun lafdan laa macnan lafdigiisii un baan ku olin laakiin macnihiisii baa jooga sida macnaheeduba uu joogo aayad lafdigeedu aanu joogin oo ka hadlaysa dhagax ku-dilka dadka sinaystay xaaska hore soo maray ashaykhu waashaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma albat nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim waa la nasakhay laakiin macnaheedii baa jooga lafdigiina waa la nasakhay marka waa qaybaha naskhiga ayuunbay kuwana ka mid yihiin can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau idhi laa tuxarimu kuurka ma xaaraantinimaynayso oo ehelnima kuma sugmayso almasatu wala almasataani nuugmada iyo labada nuugma toona hadduu hal mar ilmuhu jaqo iyo hadduu labo jeer jaqo waxba kuma sugmayaane waa in shan la helaa saasay qur-aanka ugu sugan tahay xadiidkana ugu sugan tahay jumhuur culamaana saasay qaateen aqwaasha qaarkood oo aada u koob kooban mooyaane khilaaf lama waayo baabu maa yukrahu waxaynu maraynaa mawaanicu nikaax baynu ku dhex jirnaa guurka maxaa diida ama dumarka guurkooda la diiday noocyadee ka mid a kuwii baynu ku dhex jirnaa baabu maa yukrahu waxaa la diiday yaa la sheegi an yujmaca baynahunna min annisaa oo ah min an yujmaca in la kulmiyo baynahunna dumarkii dhexdooda min annisaai dumarka dumarka la diiday in la kulmiyo guur lagu kulmiyo ayaa la sheegaya oo dumarka qaarkood xurmadoodu waa mid weligeedba ah oo mu-aabad ah midna waa mid muaqata oo wakhtiyaysan qaarkood sideeda guurkeedu xaaraam u yahay qaarkoodna in laba la isu geeyo ehel ah ayaa aynu arkayna can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi laa tunkaxu lmar'atu calaa cammatiha gabadha laguma dul guursanayo eeddadeeda eeddadeed aabbaheed wada dhasheen iyada oo nin qabo iyada lama guursan karo macnaha waa hadday iyada horraysay oo la qabo walalcammatu eeddadiina laguma dul guursan karo calaa binti akhiiha inanta eddada u ahayd oo nin sii qaba inanta ay eddada u ahayd eddadiina ma soo guursan karayo marba mid baa horraysee moogta marka horena kolba tacalaadu ku jirtaa horraysa oo la dul baxaya lafdulcalaad waxay odhan jireen nuxaadu waa lilisticlaa sida haalibka ah kala sarrayn bay sheegtaa marka iyadoo tani sii joogtay tu kale lama dul keenayo wala almar'atu calaa khaalatiha gabadh habaryabteed lama dul keeno oo lalama guursado wala alkhaalatu calaa binti ukhtiha habaryartiina lama dul keenayo inanay walaasheed dhashay walaa tunkaxu lkubraa taweyn lama dul keenayo cala suqraa tayar wala suqraa tayarna cala alkubraa taweyn lama dul keenayo wuu waxa weeyaan shaygay odhan jireen lafun wa nashrun labadii shay oo markaa kala horeeyo wey oo kii hore aad lagu sheegay isagoo mufasala kii dambena isagoo mujmalaa la sheegay marka waxa weeye waa xaraam labadaasaa ay sheegtay ayuu xadiidkani sheegay waan tajmacuu bayna alkhtayn aayadduna way sheegtay xadiidkan soo socdaana labadii walaalaha buu sheegaya can abi hurayrata qaala wuxu uhi nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu diiday an yujmaca bayna almar'ati wa khaalatiha wa bayna almar'ati wa camatiha habaryarteed iyo edadeed horena waynu u soo marnay axaadiidta dambena kolle waa inoogu imanaysaa aayadduna sa aynu sheegno walaashiina way sheegtay waaya marka waa saddex gabadha lalama guursanayo walaasheed eedadeed habaryarteed waa musaaharadii xagga xidhiidtinimada dumarkii ku xaraamtahaa afar kale iyagu jiro oo dee ku xaraama iyaguna xaggaa xidhiidtinimada laakiin mid waliba marka sidiisa loo guursado tii kale ay joojinaysoon la guursanaynin waxa weeye gabadha inanteedii iyo sodohdii macnaha tii inanta dhashay macnaha gabadhaada inanteedii iyo maxaan ku idhahdaa hooyadeed sodohdii sodohdii iyo inantii ay sii wadatay iyo xaaskii inankaaga iyo xaaskii aabbaha ka dhintay ama uu furay toddobadaas waa xagga xidhiidtinimada saddexdana laakiin biljamci xaraam ku ah can curwata bni zubayr annahu sa'ala caaishata zawja nabiyi sala allahu calayhi wasalam can qowli illaahi tacaala dumarkii guurkoodu xaraamta kulminta ku ahaa buu sheegayaayo tu horood sii qabtay inaad agoon dulman dulgaysana la diid agoontii la dulmayay bay diidaysaa aayaddan soo socotaana inkastoo fuqahadu inta badan qaybta biljamcida aanay ku darin agoon aada mas-uul ka tahood guursanayso dulmiyayso taadii duldhigayso la diid curwatu bnu zubayr waa ardaygii caaisha habaryar bay u tahay nicmat alkhaala habaryarna taa kuu xadiisaysa ee fatwada kuu dhiibaysaa ugu khayr badan habar yar ii sharax buuhi bal aayaddan aayaddan qur-aanka tafsiirkeeda ii macaanee allah wuxuu ihi wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama haddaad ragow ka cabsataan inaa u cadaalad samayn kari weydaan agoomihii agoontaa la sheegayaa waa agoon mas-uuluu ka yahay oo isagu xanaanaynayo iyadiiyo xoolaheedaba gacanta ku hayo oo uu guurku u qabanayo wey guursan karayo haddaad istidhaahdo guurso ood naftaada u cadaalad samayn kari mayse istidhaahdo ee wixeedaba waad wada qaadanaysaa joojiya wey fankixuu guursada markaa maa daaba lakum wixii idiin xalaal ah min annisaa'i dumarka dumarkaa kale idiin xalaashaa dumar way badan yihin guursada oo tanaad mas-uulka ka tahay dadnimadeeda iyo dunyadeedaba ha isku qaadan taasina waa la diiday agoon agoonta noocaasa in cid kale lagu jamciyo qaalat markaa waxay tidhi caaisha yabna ukhti inankay walaashay dhashaay ow asma bintu abakar baa dhashay waa ina zubayr hiya tan aayaddu ay sheegtay alyatiimatu waa gabadh yaroo agoona takuunu waxay joogaysaa fii xijri weliyiha ninkii mas-uulka ka ahaa ee xigtadeed ahaa sida adeerkeed ama ina adeerkeed ayay dhabtiisa fadhidaa fa tushaarikuhu fii maalihi xoolihiisay la wadaagsanaysaa siday ula wadaagsanaysaa macnaheedu waxa weeye xoolihii aabbaheed uga dhintay iyo kuwiisiibaa isku jira ilaa kuwiisa lama laha iyadu eh fa yucjibuhu maaluha wa jamaaluha maalkeedii baaba lagu yidhi badeye xoolihii ay lahayd ee isagu u hayay buu jeclaanayaa quruxdeediina uu ku jeclaanayaa inantii yaray sidii u hayuunbaabay weynaatayoo quruxna way leedahay xoolana wuu hayaa fa yuriidu weliyuhaa kii mas-uulka ka ahaa wuxuu doonayaa an yatasawajaha inuu inantan ku guursado uu guursado bikayri an yuqsida isagoon ugu cadaalad samaynaynin fii sadaaqihaa meherkeeda fa yucdiahaa fa yucdihaa dabeetana uu siiyo hadduu cadaalad samaynayo midla maa yucdiiha hayruhu dadka kale waxay siiyaan ayuu siin lahaa hadduu cadaalad samaynayo laakiin uma cadaalad samaynayo e iyada iyo meherkeedii iyo dhaxalkeedii waxaba wuu iskula wareegaya wartani wanaagsanaa buuhi waa waaba isasaarba marka wuxuu odhanaya meher ma jiro dhaxalkiina anaa ka odaya adigana anaa kaa odaya yaa igu kaa imanaya dee wax la hadlayo oo dame ma jiro meesha cadaaladi dhimato inantii meher uma hayo dhaxalna uma hayo iyana qaadayo cidi ka dhicin mayso waxaana u soo jiiday markaa inantaa iyada ah isagii awooddeedii gacanta ku haya guurkuna u qabanayo dunyadeediina haya damacaasaa raggii galay fa nuhuu waxaa la diido ilaahay wax walba ka warhayay diiday an yankixuuhunna inay guursadaan hablaha noocaasi agoonta ah ilaa an yuqsiduu lahunna inay u cadaalad sameeyaan mooyaane ويبلغوا بهن أي قارسيان حقودا أعلى سنتهن طريقة هلك أسر ريسة من السراق حق مهرك سنة وطريقة أعلى سنتهن حق سنة هي طريقة مهرك meherka magacaawgiisa halka u sarreeya hadduu ugaarhsinayo u gaadhsiinayin buu guursan karaa inantii aada mas-uulka ka ahayd meherkeeda lagu guursado iyada asaageed iyo dadka la midka ah halka u sarreeya u gaadhsiin wa umiruu waxaa la faray an yankixuu inay guursadaan maa daaba lahum wixii u wanaagsanaaday ee xalaal u ah oo min annisaa'i dumarka ah siwaahunna ka soo hadhay laba midun bay noqonaysaa inaad iska dayso oo dumarka gara guursato iyo inaad guursato maalkeedana aada siiso meherkeedana sida dadka kale ku guursala aad ku guursato sidaasuu ilaahay go-aamiyey subxaanahu wa tacaala marka aayaddaa ka yara murugtay macnaheedu caaisha markaasee u macnaysay ninkaa taabicigaas qaala curwatu baa yidhi qaalad caaishatu waxay tidhi uma intaa kadib ina annaasa haddana dadkii istaftow rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkiibay cilmi weydiiyeen bacda haadihi alaayati aayaddan intii ay soo degtay kadib fiihinna ay filyataama agoomihii nooca ahaabay mar labaad su-aal ka weydiiyeen asxaabta fiihinna ay filyataama agoontii jawaabta ama laga siiyey su-aal labaad bay asxaabtu soo celiyeen oo tafaasiisheeda la xidhiidha faأnzla allahu caza wajal ilaahay baa haddana soo dejiyey suuradda xaggeeda dambe nisaaq qaybta dambe wuxuu yidhi wayastaftuunaka fi الnisaa dumarkiibay nebi maxamedow fatwo kaa weydiinayaan iyo cilmi oy ku leeyihin dumarkaa agoonta ah eenu mas-uulka ka nahay maxaanu ka yeelnaa qul waxaad tidhaahdaa allahu yuftiikum fiihinna ilaahay baa fatwo idinka siinaya markaa jawaabta ilaahay uu bixiyo iyo jawaabta rasuulku bixiyo nusuusta waxaynu ku maraynaa labadaba in fatwo lagu sheegi karo oo fatwan fatwadu jawaabtu caalimku bixiyo keliya aanay ku egayne aayaddii iyo xadiidkiiba jawaabtoodii lagu sheegay fatwo oon lagu gafaynin haddii la idhaahdo aayaddani waa fatwo iyo xadiidkani fatwo ku yimi wamaa shayna wuu idinka jawaabayaa yutlaa calaykum laydinku dul akhriyey filkitaabi qur-aanka dhexdiisa aayadaha laydinku dul akhriyey ee fii yataama nisaa'i agoomaha dumarka ah dumarka agoomaha ku sugan qur-aanka aayadaha ku sugana ka hadlaya dumarka agoonta ah qur-aankaasina uu ka jawaabaya oo qur-aankee ah dee waa aayaddanaynu soo maraynay imanka ta caaishaba kuu sheegi doonta aayaddanaynu soo marayno tan ka horraysay lafdigeedu jawaab bay u idin siinaysa ilaahayna jawaab buu idin siinaya allaa tii agoomahaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinayn maa kutiba lahunna wixii loo qadaray ee dhaxala ee mehera wa tarqabuuna waxaad jeclaanaysaan an tankixuuhunna inaad guursataan fii baa qadaran markaa wa tarqabuuna fii an tankixuuhunna inaad guursataan baad jeclaanaysaan hadday leeyihiin qurux iyo maal marna can baa go-naan karaysa wa tarqabuuna waxa aad nacaysaan can an tankixuuhunna inaad guursataan haddaanay qurux iyo maaltoona lahayn labadaba waa lagu fasiri karaa marka agoonta noocaas ee kolba dhan u jiidaysaa haddaad nebiga weydiiseen ama ay ku weydiiyeen ilaahayna ka jawaab qur-aankuna ka jawaab aayaddaasi markii ay soo degtay jawaabtaasi halkaasay kusoo ururtay caaishaa sii fasiraysa qaalat waxay tidhi waaladii dakara allahu ka ilaahay uu sheegay annahu yutlaa calayhim fi lkitaab in dadka lagu dul akhriyayo qur-aanka dhexdiisa alaayat luulaa waa aayaddaa hore aayaddan ilahay uhi wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi fii yataama annisaa aayaddaas kitaabka ku jirtaa waa aayaddaa hore oo jawaab bay marka hore ahayd allatii aayaddaasoo qaala allahu subxaanahu fiiha ilaahay uu yidhi dhexdeeda wain khiftum an laa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaa suuradda bilowgeeda aayaddaasi waxay ka mid tahay jawaab hore ilaahay idiin siiyey wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi weye jawaabta labaadee dadka la siinayana waa ka nebigu u sheegay marka qaalad caaishatu waxay tihi iyadoo kelimaadkii aayadda iyo macnihii qabqabanayso fasirayso waxay tidhi wa qowlu اllahi caza wajala fi laayati alaakhira aayadda dambe hadalkan ilaahay uu yidhi watargabuuna an tankixuuhunna raggii hablaha agoontaa mas-uulka ka ahaayo waxaad jeclaysanaysaan inaad guursataan aayaddaa macnaheedu waa sidan hiya raqbatu axadikum waa jacaylka midkiin uu waa waa nicidda midkiin uu nacayo can yatiimatihi agoontiisa erayga raqiba haddii cani ka daba timaado oo waxa ay ku tacadiyaysa uu noqdo can nacayb buu noqdaa luqa alcarabiya waxa ay ku tacadiyaysa ka dambeeya haddii uu noqdo fii jacayl buu noqdaa waman yargabu can millati ibraahiima yaa nacaya diintii nebi ibraahim marka waa sidaasoo cantii baa saa lagu fasirayaa hiya raqbatu axadikum can yatiimatihi waa nacaybsiiyaha uu midkiin nacayo agoontiisa allatii takuunu fii xijrihi taasoo dhabtiisa ku jiifta ama fadhida gurigiisa joogtan weeye xiina takuunu marka ay tahay qaliilat almaali waljamaal markaanay xoolaheedu yar yihiin quruxdeeduna yar tahay wuu iska nacaya wuxuu leey inantan aan mas-uulka ka ahay ee labadaa midnaba lahayn dee maxaan ka guursan xoolaheeduna aan qaato fa nuhuu waxaa loo diiday an yankixuu inay guursadaan maa raqibuuta ay jeclaadaan fii maalihaa wa jamaaliha quruxdeeda iyo maalkeeda ta ay ku jeclaadaanna ha guursanina baa le taasoo min yataama nisaa'i agoonta dumarka agoonta ah ilaa bilqist inuu cadaalad ku guursado mooyaane sababta loo yidhi ha guursanin waa maxay min ajli raqbatihim canhunna de waana cidday nacayaan kolkay wuxuu ku yar yihiin waxaa la yidhi mar haddii ay maalkeeda iyo quruxdeedu markay yarta aada nacayso markay labaduba wanaagsan yihiinna jooji imaa inaad cadaalad ku wada qaadato oo markay labaduba ku yaryihiin aada qaadato iyo inaad iska dayso kala dooro labadaa midun wey marka ilaa bilqisti unbuu ku qaadan karaa agoontaas dumarka agoonta ee uu gayo ee uu mas-uulka ka yahay qisdigiiyo cadaaladuna waxa weeye dhaxalkeeda in la siiyo meherkeediina inteeda dumarka iyada lamida wixii lagu mehersan jiray in la siiyo wa qaala rabiicatu fii qowli اllaahi tacaala imaamkaasina waxa uu yidhi isagoo aayaddan fasiraya waa in khiftum anlaa tuqsituu fi lyataama haddii aad ka cabsataan raggow inaa u cadaalad samaysaan dumarkii agoonta ahaa qaala wuxuu uhi yaquulu allahu ilaahay baa wuxuu leeyahy utrukuuhunna in khiftum iska daaya dumarkaa haddaa cadaaladdiinna ka cabsataan faqad axlaltu lakum arbacan anigu afar baan idiin xalaaleeyey iyadoo afar dumarka kale ahi ay xalaal idin yihiin agoontana gacanta ku haysaan cadaalad darraha ku guursanina macnaha ayaddu waa caynkaas wey marka wuu isku yaro noqnoqday qofku laakiin markuu aada u yaro dhogtu dhadhamiyuu dhuuxo wuu fahmi karaa macnaha aayadda waxa weeye aanuu qur-aanka kariimka ahay inuu dulmigii raggu ay ku hayeen dumarka ka dhiciyey suuraddaa loogu magac suuratu nisa baaba le suuradda dumarka macnaa dulmigii rag ay ku hayeen jaahiliyadii dumarka dulmigay ku hayeen baa ayaa laga deedifeeyey kolkaasaa ilaahayna jawaabtaa uu bixiyey subxaanahu watacaala marka dee dumarka kulmintoodu in la kulmiyaa aanay bannaanayn baynu ku soo jirnay halkana agoon la dulmiyayaa ka soo baxday sidee buu macnuhu noqonayaa baabka iyo axaadiista laysu waafajinaya laba mid bay noqonaysaa in la yidhaahdo isaga oo kuwiisii hore sii qaba ayuu mid kale duldhigaya agoontii duldhigaya oo laleeyahy agoonta ha u keeni sida taada ugu cadaalad samaysay aada guursay haddaan agoonta aad mas-uulka tahay ugu cadaalad samayna ha dul keeni iyo in macnuhu uu yahay dhowr agoonaho uu ka mas-uuliyadaa jiri kara markaa kuwaana dulmi ha isugu geyni can cali bni xusein cali bni xusein waa xuseen oo nebigu awow yahay calayhi salaatu wasalaam inanuu sii dhalay oo cali la odhan jiray cali bni xusein waa dee shiicadu ragga ay ku xadgudbeen weeye a'imadii wanaagsanaa muxadisiintahaa wey nin aada u cibaado badan buu ahaayoo caan ka ahaa culimada sunniga selafka zayn ulcaabidiin baa la odhan jiray kacbada raggii cibaadada calanka u siday buu ahaa khushuucda badbaa marka sidan cali ba ay ugu xadgudbeen shiicadan imaamiyada la idhaahdaa raggay ku xadgudbeen buu ka mid yahay laakiin isaga waxaan aan ku jirin annahum aalu beytkii rasuulku xiina qadimuu markii ay soo galeen almadiinata markay soo galeen intay masr ka yimaadeen min cindi yaziid ibni mucaawiya yaziid ibni mucaawiya galbeedka degan oo xaggaa madax ka ah ayay ka yimaadeen maqtala xusein ibni cali xusein ibnu cali markii la dilay radia allaahu canhuma labadoodaba allaha ka raalli noqdo wakhtigaa isaga ah ayay sidani dhacday macnaha waxa weeye dee sida la ogsoon yahay yaziid ninkii barasaafkiisa u ahaa ee ciraaq joogay haystay ayaa xuseen dilay kadibna wuxuu soo diray inankiisii cali ibnu xusein iyo aalu beytkii halkaa joogay iyadoo weliba xuseen uu buko aada uul diran yahay buu gaadiid soo saaray dee aabahoo dilay buu hi adigana iyagii kuu soo diray dumarkii iyo ciyaalkiie ama xidh ama khaaraji weeye ile kacdoon bay nagu sameeyeenoo waxaynu soo qabannay jabhadaheennii sidaasaa dabeetana uu ka soo keenay ciraaqoo masar uu geeyey markuu xuseen dilay carruurtiisi iyo oorihiisa wuxuu geynayaa yaziid yaziid markaa iyagii uu soo celiyo wuxuuhi hortoo iska tagoo madiine iska taga madiinay soo galeen madiine markaa asxaabtii baa soo dhoweeyey ragga soo dhoweeyey miswar ibnu makhrama ayaa ka mida oo aada uga xun markaa dilka aabahood la dilay ee aalubeytka lagu xadgudbay sheekadu halkaasay ku daban leeday faqaala lahu laqiyahu waxaa la kulmay markuu madiine soo galay ee yaziid uu soo celiyey laqiyahu waxaa la kulmay cali almiswar ibnu makhrama asxaabigaasa la kulmay oo doonaya qalbigooda murugaysan inuu ka dhaqdhaqo oo uu dejiyo faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal laka ilaya min xaaj miyaad cali ow muraadii leedahay ta'murunii bihaa adi farayso wax maanta adi leeda ii qabo miyuu jiraa oo aan kuu qabto qaala wuxuu ihi faqultu lahu waxaan ku yidhi haddaan caliy ibnu xusein ahay laa waxba kaagama baahni qaala wuxuu idhi hal anta adigu muctiya ma i siinaysaa sayfa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam seeftii nebi maxamed la odhan jiray dulfiqaar magacaasuu lahaa la adhax jabiyey ayaan beder buu nafal u qaatay seefihii cuslaayo beder uu kala baxay mid mid ka mida buu ahaa oo kala baxay seeftaas taariikhiga ah bal si aan lagaaga faramaroojinin waa la idin wadaa aalubeytka haddaad tihiine taamaad igu soo simi oo wuxuu doonayaa inuu hayo fa innii anigu akhaafu waxaan kaaga cabsanayaa an yaklibaka inay kaaga xoog bataan alqawmu calayhi qoladan ku wada ee idin dilayaan inay tanna kaa faramaroojiyaan taariikhiga ah ayaan diidaya aan ku hayo wa aymullaahi ilaahay baan ku dhaartee lain acdaytaniihi haddaad seeftaa aniga ii dhiibta nebiga laa yukhlasu ilayhi abadan weligii la soo gaarhi maayo laa yukhlasu ilayhi abadan seeftan weligii cidi soo gaarhi mayso cid gacantayda ka qaadi kartaa ma jirto xataa yublaqa ilaa nafsi ilaa naftayda la soo gaadho anoo la idulunbaa seeftaa layga qaado war yoolku aniga ima haystee anigu iminka waan iska nabad qabaaye aniga igu aaminoo seefkay daaye idinka waa in waa laydinka qaadi karaaye xataa yabluqa ilaya ilaa nafsida ilaa naftayda qofkaasi uu gaadho seefta la gaarhi maayo intaa markii uu sheegay ayaa macnaha wuxuu doonayaa inuu idhaahdo labaya isugu kiin darmi dilkii aabbihiin iyo alaabtii awowgiin oo laydinka qaado halkaasu intaa markuu u sheegay buu arrin kale u sheegayoo baabkeennan khusaynaysoo ah laba dumar uhuu diiday nebigu in la kulmiyo inantiisa iyo ina abijahal oo la kulmiyo siduu arrintaa nebigu maaragtay uga xumaaday baan aniguna tan uga xumahay siduu maalintaa qalbigeeda u bogsiinayey faadimo rasuulku ayaan aniguna qalbigiina u bogsiinayaa meelo noocaasa baa la iskaga shabihi karaa qisada marka qisada maxalushaahidkeedu waa intan dambe oo nebigu uu diiday inantiisa inan kale in lala guursado idan markaa hablaha rasuulka hablo kale in lala guursado ayaan bannaanayn baabkaasuu ka soo gelinaya ila baabkii waxaynu ku dhex jirnay dumarka la diiday kulmintooda marka hablaha rasuulka iyo hablo kale in la isku daruu nebigu diiday qisadaasuu bilaabay markaa miswaro wuxuu yihi ina caliya bna abi aalib radia allahu canhu caliy bna abi aalib baa khadaba wuxuu doonay binta abi jahlin ina abi jahaloo dabcan islaam ah calaa faadimata radia allahu canha faadime inuu la guursadaa buu doonay ina rasuul fasamictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam nebigaan maqlay buuhi asxaabigani wa huwa yakdubu nnaasa fii dalik isagoo arrintaa dadka kala hadlayo calaa mimbarihi haada mimbarkiisanuu dul baxsanaa nebigu wa ana yowmaidin muxtalim aniguna qaangaadh baan maalinta ahaa mu'arikiintu sida ay leeyihin iyo muxadisiintu ma gaadhsiisnayn markaa wakti uu ku qaangaadhe da'diisu wa yaray laakiin dee nin roonunbuu ahaa toban iyo meelahaas marka nebigoo mimbarka ka hadlayaan maqlo fa qaala wuxuu uhi ina faadimata minii faadima aniga iga mid oo dee waa anaa dhalay waana waana atakhawafu aniguna waxaan ka cabsanayaa an tuftana fii diiniha diinteeda in laga balaeyo oo hinaasahaasi diinta wax uga dhimo qaala wuxuu uhi uma dakara nebigu wuxuu sheegu tusaale u soo qaatay sihran lahu ninay xidid ahaayeen min bani cabdishams oo reer bani cabdishamsiya maxaa la odhan jiray abulcaas ibnu rabiic inantiisii zaynab ninkii qabay buu ahaa fa ahnaa calayhi ninkaa nebigu wuxuu ku ammaanay fii musaaharatihi xidhiidtinimadiisa iyaahu isaga ula xidhiidhay fa axsana ninkaasi wuu wanaag sameeyey buui ninkaasi markii aanu qabannay ee aanu sii daynay ee uu maka ku noqday waxaan ku idhi inanta ii soo dir adiga waa ku sii daynaynaa maanta inantu meesha waa ku dhiban tahay make eh soo dir waayahay buuhi ballan baan ku qaaday inaan soo diro wuu soo anba bixiyey si fiican buu usoo tabaabushayey madiinu kusoo simay ninkaasi ballamihii uu galay wuu ka bax wuu fuliyey waxaa kaloo culimmadu ay leeyihiin wajhu shabuhu waxa kaluu noqon karaa horena waxaa laga yaabaa inay nebiga isula garteen inaanu inanta la guursanin lamanuu guursan ninkaasi inantii zaynab lama guursanin ballantii soo kaxaynta iyo keeniddana wuu ka uu soo fuliyey marka ax uu ammaanay markaa n nebigu qaala markaa waxau idhi faaxsana diinaha diinteediina uu hagaajiyey macnaa fa axsana diinaha oo dee iyadoo muslimada isaguna uu gaal ahaa muu ku qasbin gaalnimadii qaala markaa uma dakara sihran lahu min bani cabdishamsi faathnaa calayhi fii musaaharati iyaahu fa axsana qaala markaa adugu halkaa horunbaa wuu kusoo laba celiyey qaala wuxuu idhi xadaanii ninkaasi rub wuu ii waramo fasadaqanii rub buu ii sheegay ninka abilcaas wawacadanii fawafaa lii ballan buu ii qaaday inuu inanta keenayo wuu ii dhammaystiray wa innii anigu lastu mayhi haddaan nebi maxamed ahay uxarimu xalaalan shay xalaalah anigu ma xaaraantinimaynayo walaa uxilu xaraaman shay xaaraanana xalaalayn maayo walaakiin wallaahi baan ku dhaartaye laa tajmacu inaanay isu imanaynin bintu rasuulillaahi wa bintu caduwiillaah inantii rasuulka ilaahay iyo inantii cadowga ilaah ee gaalnimada ku dhinto abijahalah islaamba ha ahaatee makaanan waaxidan abadan meel inaanay isugu imanayn keliya weligood bui ryaale meel adag buu ka garaacay ayuu ka qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wallaahi inan labadaas labadaa mudaafu ilaahigoodu kala duwan yahay midna waa waxa weeye rasuulillaah midna waa caduwillaah caduwillaah abijahala inantu waa inan wanaagsan laakiin taari meeshay ku aroorayso halkaas labadaas isqaban maayeen can caliy bni xusein bihada qaala wuxu uhi fasakata caliyun cali wuu iskaga joogsaday an can daalika nikaaxi guurkaa isagaa wuu ka joogsaday wuu ka hakalay cali wuu ka aamusay macnaha inantii loo soo bandhigay ma ma guursanin can ilmiswar ibni makhramata annahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam calى almimbari yaquul nebigoo mimbarka ku taaganoo odhanaya buu maqlay ina bani hishaam ibni اlmugiira qoladii reer banu hishaam ila abijahl ibnu hishaam baa la odhan jiray markaa dadkii ehelkiisa ahaa ee wakhtigan dambe islaamay ayaa nebigu waxau idhi ista'danuunii waxay fasaxi weydiisteen an yunkixuu ibnatahum inantooda inay u guuriyaan min caliy bni abi aalib inay u guuriyaan cali baa inantoodii doonay waxay idhahdeen war horta nebigaanu weydiino rasuulkay soo weydiiyeenoo waxay idhaahdeen inantii wuu hadal hayaa cali guurkeedii annaguna waa siinaynaa ma u fasaxaysaa iyagaaba meel wanaagsan ka bilaabay marka hore markaa nebigu wuxuu yidhi inantaa iyada ah ee iyaga ka dhalatay reer ibnulmugiira eina abijahaal usradoodii inay cali u guuriyaan bay doonayaan fasaxna way weydiisteen haddaba waan idiin sheegayaae falaa aadanu uma fasaxayo uma laa aadanu uma laa aadanu saddex jeer baan ku celinayaae marna ma fasaxayo ilaa an yuriida ibnu abi aalib cali bna abi aalib inuu doono mooyaane an yualliqa ibnatii wayankixa bnatahu an yualliqa ibnatii wayankixa bnatahu inuu inantayda furo inantoodana guursado unbaa arrinku noqon karaa fainamaa ibnatii badcatun minii waslad aniga iga mida weeye faaduma yuriibunii waxa aniga iga nixinaya ama shaki gelin dareen gelinaya maa araabahaa iyada wixii shaki geliyey ee ka nixinaya wa yu'diinii waxa i dhibaya maa aadaaha waxa iyada dhibaya marka saasuu rasuulku ku sababeeyey calayhi salaatu wasalaam laba sababood buu sheegayoo labadan qof ee kasoo ay kaso labadan cidood ay kasoo kala jeedaan way kala duwan yihin laba isba isku agdhow ma aha iyo midda labaad oo ah qur-aanka ilaahay waxa uu ku tilmaamay dhibka rasuulku inuu xaaraan yahay rasuulka ilaahay ha dhibina qur-aanku meelo badan buu ku celceliyey marka dhibkii qur-aanku diiday buu ku dhacayaa cali hadduu inantayda dhibayo inanta wixii dhibaya anigu dhib ugu yahay dee dhibkaana waa la diido qur-aanku u xaaraantinimay in rasuulka la dhibo sala allahu calayhi wasalam taa macnaheedu waxa weeye kolkaa ama inanta rasuulkaa dooranaysa dee ninka inanta rasuulka guursadayna darajuu gaadhay darajo weyn buu gaadhay dee markaa dumarka kale ha ka tago ha ka tanaasulo iyo inuu darajadaa ka dego dee afartii kale u camirto hadduu doonayo labadaas umaad kala dooran sidii xaasaska rasuulkaba loo yidhi ama adduunyadaa dooranaysaan iyo badhaadhaheeda iyo barwaaqadeeda waa la idiin badinayaa nebiguna wada wada furaya ama adduunyada nebigu wuu ka hadhaye idinkuna tanaasula oo dee taariikh fiican baa haysataana hooyooyinkii mu'miniintaa tihiine rasuulkiibaa hesheene oo diin oo dhammi ku dhantay adduunyada ka tanaasula labadaasun kala doorta baa layidhi waxay dhaha haddaba duunyada siduu uga hadhaanu annaguna uga hadhaynaa duunyadii bay daayeenoo rasuulkay qaatay marka tanna waa tii oo kale un sidaas markaa waa masale u khaasa rasuulka sala allahu calayhi wasalam khusuusiyaadkiisay ka mid tahay in hablihiisa aan lala guursan karin waana laga yaabaa bay leeyihin ragga qaarkood sidaasii ogeysiinayey sida abilcaaska uu ku ammaanay oo kale almuhim masaladanina dee waxay ahayd masalo khaasa tagtayna ilaa rasuulka iyo ciddiisa way tegeen marka iyadu sheekhu halkan unbuu sheego waktigeedii inay jirtay unbuu sheegay oo dumarka aan la kulmin karaynin buu halkan ku sheegay inay hablaha rasuulku ay ka mid yihiin kuwa aan cid kale lala kulmin karin laakiin dee maaha masale caama oo sii soconaysa wallahu aclam